بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa maalinimo isniin ah taariikhuna ku beegan tahay afarta bisha shawaal sannada kun afar boqol toddobayo afartan hijiri waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamul yowm qodobada aan barnaamijka ku eegi doono waxaa ka mid ah wadahadalla cusub oo dhex mara washington iyo tahraan oo la hadalhayo xilli dagaalka bariga dhexe uu marayo toddobaadkii afaraad maalinkii afarlabaatanaad maxaa ka soo kordhay dagaalada iyo duqeymaha xooggan ee isdhaafsanayaan sahaynada iyo dowladda iiraan dowlado badan oo walaac xoogan ka muujinaya xirnaanshaha marinbiyoodka hormuus sidoo kale barnaamijka waxaan maanta idinkugu haynaa xalqada labaatanaad taxanahan ugu magacdarnay asiiran nebawiyah duruusun wa cibar xalqadaas oo ah qaybtii u dambeysay taxanahaas oo barnaamijka caalamulyoom aad ku dhegaysanayseen intii lagu guda jiray bishii barakeysneed ee ramadaan eeba mar kaliya barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها
waa hagaag qodobka ugu horreeya aan barnaamijka maanta ku daafuri doono waxauu noqonayaa dagaalka bariga dhexe ee u dhexeeya maamulka sahaynada iyo dowladda maraykanka oo dhinac ah iyo dhanka kale dowladda iiraan waxa uu galay maalinkii afarlabaatanaad oo xiriir ah iyadoona dhinacyadu ay isdhaafsanayaan gintaalo culus haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xiisada ka aloosan bariga dhexe waxaa warbixintan ku eegaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi
ארז ברדיוס של מספר אה, מאות מטרים, כוחות גדולים של תחנת אה, שמש בכל מחוז ירושלים, פלוס יחידה...
afar iyo labaatan maalmood kadib dagaalka bariga dhexe barbarkii aad fiirisaaba dab xoogan ayaa ka baxaya oo xiisaddu waa ay sii fidaysaa waxaana dhinacyada ishayaa uu mid weliba midka kale u adeegsanayaa gantaalla culus iyo diyaarada intixaari ah waxaana daqiiqad weliba soo dhacaya qabar cusub iyadoona filashada istaagitaanka dagaalka ay tahay mid gebidhaclaynaysa duqaymaha ku hoobanaya talaabiib xayfa qudus iyo goobaha kale ee ay sahaynadu haystaan ayaa halkooda kasii lixaadsanaya caasimadii sahaynada ayaana burbur xooggan laga arkayaa waxaana intaasi sii dheer in yuhuud fara badan ay muujinayaan marxalad niyadjab ah iyo in filashadooda ay ka tallaabtay sidii ay horay saadaalinayeen haddii aan milicsana dhanka tehraan iyo magaalooyinka kale ee muhiimka ah ee iiraan waxaa iyagana gaaray jug culus oo ka imaanaysa dhanka yuhuudda iyo xaliifkooda maraykanka waxaana jiray saacadihii lasoo dhaafay daqiiqado qaraar oo la diiwaangeliyey iyadoona waddooyinka waaweyn lagu arkayey dadiyo fara badan oo la kulmaya duqaymo xooggan waddamada khaliijka dhanka waddamadan oo ay madaxdooda madaxa u foririyeen maraykanka waxay iyaguna weli la kulmayaan dharbaaxooyin uga imaanaya dhanka maraykanka waana tii tixraan ay gacanteedu gaartay kaabayaashii ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha sida xaruntii gaaska ugu weyneed ee qatar oo maalmo ka hor la beegsaday ilaa ay dowxo gaartay in ay ceeriso xubnihii joogay safaaraddii iiraan ee qatar sida ay daabacday wakaaladda wararka ee royters dhaqaalaha dalka qatar ayaa hoos u dhacay ku dhowaad ilaa boqolkiiba sagaal sababta lala xiriirinaya ayaana ah saamaynta ka dhalatay weerarkii iiraan ay ku burburisay qaybo ka mid ah xarumaha gaaska ee dowladda qatar waxaana midaasi ay dhalisay in ilaa boqolkiiba toddobiyo toban dhoofintii gaaska ee waddankan ay istaagto marka laga soo tago xaaladdan gacanka hadalka ah ee in wax weliba ay hadda u muuqdaan kuba sii caadiyoobaya waxaa darafta kale sii fidaysa saamaynta xiisaddan iyadoona sannadkan cusub ee laga qaatay ku dhowaad saddexda bilood la saadaalinaya inuu horseedi doono mid ka mid ah marxaladihii dhaqaale burbur ee ugu xooganaa caalamka sicirka shidaalka ayaa sii socda qiimaha badeecaduhuna cirka ayay isku shareerayaan isku socodkii gaadiidka hawada ayaa yaraaday waxuuna khasaare xoogan afar iyo labaatankan maalin uu soo gaaray sharikaad badan iyadoona marinkii hormus uu sidiisa u xiran yahay rajadiisa furitaanna ay hoos u dhacday jihada kale waxaa soo baxaya hadalla u muuqda in trump uu gorradda laalaadinayo markan maadaama ay wax weliba farihiisa ka baxeen fashil milatari iyo khasaare dhaqaale oo xoogganna uu la kulmay waana in uu sheegay in labadii maalin ee lasoo dhaafay ay iiraan la yeesheen wadahadalla uu caddeeyey in meel fiican ay marayaan wakhti xaadirkan iiraan dhankeeda waxay sheegtay hadal ay ku xaqiijinayaan jiritaanka qabarkaas inkastoo ay raaciyeen in labalabeen ay kaga jirta madaxa aqalka cad in tanaasul uu sameeyo taasi oo muujinaysa fashilka xooggan ee uu ka baqaya in ninkan uu kala kulmo caalamka intiisa kale maadaama wakhti xaadirkan ay bannaanka timid booloxooftadii ay washington caalamka ku haysatay iyo in dagaal weliba ay garabsan jirtay xulafadeeda galbeedka taariikhna aysan u lahayn guul marka laga hadlayo in dagaal keligood ay galaan markii qabarkan ah in ay socdaan wadahadallo u dhexeeya labada dhinac uu soo baxay waxaa durbadiiba hoos u dhacay qiimaha shidaalka caalamka waxaana lagu waramayaa in ilaa boqolkiiba saddex iyo toban uu hoosudhac sameeyey sicirkiisa inkastoo aanan la saadaalin karin in qiimihiisu uu sii ahaan doono halkan hankii maraykanka ee ahaa in ciidamo lugta ah uu geliyo iiraan ama askar ilaalisa maraakiibta uu geeyo marinka hormus ayaa fashil noqday waxaana muuqata in midna uu ka shaqayn waayey wixii qorshe ahaa ee la soo bandhigayey ee ku aadanaa arrinkan tan iyo markii dagaalkan uu bilowday siddeed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee februari trump ayaa lagu waramayaa in hadda uu netanyahu u gudbiyey arrinkan ah wadahadalka ay la yeesheen iiraan waxayna falanqayaashu sheegayaan in sahaynadu ay ku qasban yihiin raacitaanka wixii ka soo baxa wadahadalkan si gaar ahaaneed haddii uu yimaado isfahan gunaanadkii xiisaddan ayaa beddeshay jawaanib kala duwan waxaana hadda si guud indhaha loogu hayaa waxa ay noqon doonaan wadahadallada u socda labada dhinac ma miro dhal mise in marxaladdu ay halkeeda ka sii socon doonto waa hagaag aad buu umahadsanyahan kaasi wuxuu ahaa walaalkan ilaas cabdulaahi oo inoo soo jeedinaya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe markan waxaad ku soo dhowaataan qaybtii u dambeysay xalaqaadka asiira nabawiyah duruusun wacibar oo ah xalqada labaatanaad waxaan halkan ka soo jeedinaya walaalkeen mucaad ee dhegeysi wacan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآلي ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamayna aan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
kadib markii ay quraysh ku fashilantay in saxaabada ridwaanullaahi calayhim ay ka hor istaagto hijrada madiina asaaliib kasta oo ay adeegsatay waxay dareentay halis kiyaankooda kaga soo food leh dhankaas iyo madiina sidaasi darteed bay ku dhaqaaqeen tallaabooyin hor leh oo ay u arkayeen inay ku carqaladeyn karaan isbeddelka cusub ay xaqiijiyeen muslimiinta shirweyne ballaaran ayay isugu yimaadeen gaaladii qoraysh kaas oo uu xataa ka soo qayb galay ibliis oo iska soo dhigay mid ka mid ah odayaashii reer najd waxayna isku raaceen inay ka takhallusaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam allah subxaanahu wa tacaala oo tilmaamaya qorshaha ay mushrikiintu qaateen wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
ibnu cabbaas radiallaahu canhu oo fasiraya aayaddan wuxuu tilmaamayaa in habeen habeennada ka mid ah ay quraysh ka shireen go'aankii ay ka qaadan lahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu dambayntiina ay isku raaceen inay dilaan qorshaha dilka wuxuu ahaa dhagar si adag loo maleegay waxaana si aysan reer bani haashim qabiil gaar ah ugu raacan dhiigga rasuulka la isla qaatay in qabiil waliba uu keeno wiil dhallinyaro ah oo ka qaybgala dilka rasuulka sala allahu calayhi wasalam xogta dhagartan la maleegayo waxaa daalacanaya allah subxaanahu wa tacaala oo aysan jirin wax ka qarsoomi kara nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaana lagu wargeliyey isaguna wuxuu la yimid tadaabiir amniyo tallaabooyinka hortag ah taasoo ugu dambayntii hal bacaad lagu lise ka dhigtay dhagartii ay maleegayeen gaaladii qureysheed wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkii uu jiifan jiray seexiye cali bnu abi taalib isaguna wuxuu goobta isaga baxay xilli aysan gaaladu filaynin tanina waxay dhalisay in markii uu waagu dilaacay uu firaashkii ay ka filayeen suubanaha ka soo kacay caliyu bnu abi taalib radiallaahu canhu qoomamo iyo shallaayto ayay halkii kaga dhaqaaqeen kufaartii doonaysay dilka suubanaha sala allahu calayhi wasalam iyagoo bilaabay baadigoobka rasuulka laakiin dhagar kasta oo ay maleegaan allah ayaa ku celinayay wayamkuruuna wayamkurullaah wallaahu khayruulmaakiriin maadaama shirqoolkii gaalada uu soo gaaray halkiisii ugu dambaysay oo ah inay ku fakaraan dilka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu allah tabaaraka wa tacaala ku wargeliyey rasuulkiisa in la gaaray xilligii isaga iyo saaxiibkiisa ay u jihaysan lahaayeen dhanka madiinatulmunawara hooyo caaisha radiallaahu canha oo ka sheekaynaysa tallaabooyinkii uu qaaday suubanaha sala allahu calayhi wasalam markii hijrada loo oggolaaday waxay leedahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu gurigeenna iman jiray labada gelin midkood subax ama galab balse markii loo oggolaaday inuu hijroodo wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam inoo yimid xilli ay qoraxdu kulushahay markii uu abuubakar arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo socda xilli kulul wuxuu yidhi xilligan rasuulka sala allahu calayhi wasalam uma socdo ilaa arrin weyn mooye rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu soo galay guriga wuxuu abuubakar la fadhiistay sariirtiisa gurigana waxaa joogay aniga iyo walaashay asmaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi naga saar dadka kula jooga abuubakar wuxuu yidhi iyagu waa un ehelkaaga aabbahay ha lagugu furta ee rasuulkii allow nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu abuubakar u sheegay in loo fasaxay hijro iyo inuu isaga baxo magaalada maka abuubakar ayaa durbaba codsaday inuu noqdo qofka rasuulka ku helinaya safarka hijrada wuuna ka aqbalay nebiga sala allahu calayhi wasalam hooyo caaisha oo hadalkeeda sii wadata waxay leedahay maalinkaas ka hor ma ogeen in farxad darteed loo ilmeeyo ilaa aan arkay abuubakar oo u oynaya maalinkaas farxad darteeda waxaa xusid mudan markaa oon dul istaagaynaa ijraa'aadkii iyo khadabaadkii rasuulku uu qaaday salawaatuullahi wasalaamu calayh rasuulku wuxuu baxay xilli hadhimo ah oo duhur ah xilligaasna jasiirat alcarab ama ardul xishaas waa xilli aada u kulul dadkao dhanna way hadhsadaan oo dadku ma socdaan abubakar ayuu ugu tegay gurigiisii abubakar markii loo sheegay rasuulkii baa kugu soo socda wuxuu markiiba dareemay in arrin uu jiro maxaa yeelay xilligaasi ma ahan xilli la socdo ama xilli ay caado ahayd rasuulku inuu u yimaado abubakar radia allahu canhu wa ardaa taas ijraa ayay ahayd arrinta labaad waxa ahayd rasuulku wuxuu ahaa mutaqanic wuu hagoognaa oo wejigiisa si fiican looma arkaynin oo uu isqarinayay iyadana mid ayay ahayd arrinta saddexaad waxay ahayd markii uu rasuulku u yimid abubakar wuxuu ku yidhi akhrij man cindaka dadka kula jooga iska saar buu yidhi iyadana xadar kale ayay ahayd arrinta afraad waxay ahayd rasuulka iyo abubakar salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waradia allaahu canhu waxa ay ka baxeen irid aan ahayn iriddii caadiga ahayd ee guriga abubakar albaab gadaaleed ayay ka baxeen iyadana waxay ahayd ijraa kale arrinta shanaad waxay ahayd ee talaabta shanaad ay ku dhaqaaqeen jihadii laga filayay jihaan ahayn ayay u baxeen oo madiine ayaa laga filayay jiho kale ayay u baxeen arrinta lixaadna waxay qaateen oo ay ahayd inay raad gataan godna ay galaan qaara thawr ay ku dhuntaan ilaahina subxaana wa tacaala sabab uga soo dhigo cankabuudkii ama caarana inay xuubkeedii saarto sidii god duugoobay oo aan cidi gelin oo kale iyadana mid ayay ahayd arrinta toddobaad waxay ahayd cabdilaahi bni abibakar ayaa sahan u ahaa oo haddii socotana ay ahaayeen hijrana ay ku jiraan godna ay galeen qasadku ma aha inay godkaa ku jiraan qasadku waxa weeyaan inay raacdadiina iska reebaan dhaqdhaqaaqa qureysheedna ay la socdaan marka markaa raacdadu ay kala degto ay hijradoodii dhammaystirtaan marka way lagama maarmana ayay u ahayd inay xog helaan marka waxaa iman jiray cabdilaahi bn abubakar habeennimadii isla habeennimuu ka gadoomi jiray maalinkii oo dhanna markaa waxa weeyaan qureysh iyo golayaasheeda soo xuuraami jiray iyadana waxay ahayd khadwo kale khadwada sideedaad waxay ahayd caamir ibnu fuhayra ayaa isna adhiga kusoo caraabin jiray oo laba hadafba arrintaasna way xaqiijinaysay mar waa mare dee sahay ayay u baahnaayeen oo caanahaas ayay markaa adhiga ka maali jireen mar labaadkana cabdilaahi bin abubakar ayay raatir u ahayd arrinta sagaalaadna waxay ahayd cali bn abi aalib radiallahu canhu wa ardaa ayuu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh meeshii uu jiibsanayey intuu go-isiina siiyey ayuu jiifiyey qureysh markaa ilaa howlgal ayay ku jireen iyo heeganeh rasuulkana salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in la dilo markaa way ilaalaysanayeen waxay u meeleynayeen guriga qofka hurdaawe inuu yahay rasuulkii salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gurigaasay markaa xisaar iyo ilaalo ka hayeen arrinta tobnaadna waxay ahayd waxay diyaarsadeen abubakar uu diyaariyey laba raaxilo iyo daliilkii daliilkuna wuxuu ahaa nin mushrig oo la odhan jiray cabdilaahi bnu ureyq oo iyaduna waxay ahayd nin la dareemayo ama shaki laga qabo ma ahayn ilan saxaabada kale xitaa markay jiroonayaan waa la ilaashan jiray waana la carqaladayn jiray marka ninkan oo rawaaxil iska daajinaya ciidana dareen kama qabin maadaama mushrikna yahay cabsi kalena aan iyo dareen kalena aanu ku jirin qureysh taasna waxay ahayd khadwo kale arrinta koob iyo tobnaad ee abubakar iyo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku dhaqaaqeen waxay ahayd cadowga intuu kacsan yahay ee uu raacdada ku jiro in kumuun lagu jiro oo la nagaado waana ijraa amni ah oo caali ah waa qaacido ka mid a qawaacidda amniga xilliga xamalaadku ay jiraan in kumuun la galo oo dhaqdhaqaaqa la joojiyo intaasoo dhan markaa waxay ahayd asbaab ayay ahayd rasuulku markaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hijradiisan cibrada ugu horreysay laga qaadanaya waxa weeyaan laba shay ayuu kulmiyey mar waa mare waxa weeyaan waa alakhdu bilasbaab in la saciyo in la dadaalo oo asbaabtii la maro waana shay aan mutacabadiin ku nahay jihaadkeenna dacwadeenna wax kastoon qabanayno cubuudiyada alle subxaana wa tacaala waa inaan juhdi iyo dadaal la nimaadno marka asbaabtii buu la yimid dhanka kalena tawakulkii ayaa wehelinayay oo iyagoo godkii ku jira ayaa nimankii qureysheed oo raacda ayaa dul yimi godkii abubakar markaa wuu argagaxay rasuulkan u baqanayay dabeedna waakii rasuulku ku lahaa dee maa dannuka biithnayni allahu thaalithuhumaa abubakar oo waa maxay malaha aad ka malaysanayso laba alle subxaana wa tacaala uu saddexiyuu macooda yahay halkaa markaa iyadana waxayd qimatu tawakul kalsooni iyo yaqiin iyo tala saarashada alle subxaana wa tacaala waana labada shay ee qofka muuminka aanu ka maarmin gaar ahaan qofka mujaahidka inuu asbaabtana la yimaado uu dadaalo awooddiisa aan waxba la hadhin dhanka kalena in alle subxaana wa tacaala uu tala saarto uu ictimaado awooddiisana uu ka beri noqdo taas waa cibro cibrada labaad oo laga qaadanayo khadawaadka iyo ijraa'aadka uu rasuulku maray salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxa weyaan waa ahmiyadda xadarka uu leeyahay ama xadar leh ama ijraa'aad amni ku magacow mustalaxaadka mucaasirka arrintaasna waa arrin muhim ah oo qofka muuminka caamatan muhim u ah gaar ahaana qofka mujaahidka waana waxyaalaha ay tahay inaan sunnihii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo hijradiisii kaga dayano oynaan ka dhigin arrin kaftan ah ama dheeldheela ama dhalanteeda ama wax muxdatha aan laga dhigin ee loo arko inay tahay sunanka rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo xadarkana la faray maxaa yeelay siraac iyo dagaal ayaan ku jirnaa dagaalkaasna wuxuu u baahan yahay jiddiyad iyo dad maxaa yidhay si ficliya u dhaqmaya taas in ayay ahayd markii markaa raacdada ay go'day xogtiina ay heleen socodkoodii hijrada ayay dhammaystirteen oo dhaqaaqeen waxay mareen ariiq ariiq xeebta ah oo ka dheer ariiqa caadigae la maro oo dariiqyada isku xidha maka iyo madiina jidad dhowra ayay ahaayeen jidkaa dheer ayay mareen si ay uga xeeladaystaan cadowga dhacdada kale oo iyadana cibradu ku jirto in laysdul taagana mudan waxa weeyaan khaymatu ummu macbad haweeneydaas iyo qoyskeeda ayaa meel dhexe ayay deganaanoo maka iyo madiina u dhexaysa way soo mareen rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaafiladiisii markii ay u yimaadeenna sooriyo ayay warsadeen iyadana way u cudur daarata oo xilli abaara lagu jiro gurigan waxba aanay oolin anfaca ayay u sheegtay rasuulku markaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu arkay neef adhi ah oo teendhada cidhifkeeda fadhiya wuxuu ku yidhi neefkaas muxuu yahay waxay u sheegtay markaa neef yahay tabardarro xoolihii uga hadhay inuu yahay rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh may idmaysaa inaan maalo oon liso haabay ku tiri biabi wa anta wa ummi haddiiba aad wax ka helayso waxa weeyaan maal bay ku tiri waakii markaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaam caanaha ka buuxiyey iyadii siiyey abubakar iyo ay cabeen iyo caamir bnu fahayra iyo keyrkoodba rasuulkuna markaa uu markii dambe isna cabay iyadoo caanihi u buuxaana ay ka tegeen mucjiso ayay ahayd iyo dalaa-ishii nubuwadiisa asmaa binta abubakar waxay sheegtaa rasuulka iyo abubakar salawaatu ullahi wasalaamu caleyh meel ay aadeen maanaan garanayn kadib baa markaa habeen habeenada ka mid ah waxaanu maqlay haatif yacni cod dhawaaqayo oon loo jeedin oo abyaadan shicrigaa tirinaya jaza allahu rabulcarshi khayra jazaa'ihi rafiiqayni xallaa khaymatee umu macbadin humaa nazala bilbiri wartaxala bihi wa aflaxa man amsaa rafiiqa muxammadin fayaa laqusayin maa zawa allahu cankumu من فعال لا يحاذى وسؤدد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي مركاسان أوغان نبي تلميش أي مرين يدنك أجهزتين
markii ay quraysh ka wareeshay in rasuulka salaallahu calayhi wasalam iyo abuubakar ay ka baxeen magaalada maka waxay qaadeen tallaabo weliba oo suuragelin karta inay ku carqaladeeyaan safarka hijrada waxay fagaarayaasha maka kaga dhawaaqeen in qofkii nolol ama geeri ku keena rasuulka salaallahu calayhi wasalam la siinayo boqol halaad oo geel ah arrinkaas ayaana ku dhex faafay qabaa'ilkii carbeed waxaana ujeedka quraysh ahaa inay damac geliyaan dadka xitaa kuwooda aan cadaawada u qabin suubanaha waana usluub ay ilaa iyo maanta isticmaalaan gaalada oo ah in lacag madax furashaha la duldhigo hogaamiyeyaasha dacwada iyo jihaadka suraaqa ibnu maalik ayaa ka mid noqday dadkii u hanqaltaagay lacagta la duldhigay nebiga salaallahu calayhi wasalam wuxuuna raad guray suubanaha abuubakar iyo raggii kale ee la socday ilaa ugu dambayntii uu ka daba tegay laakiin wuxuu halkaasi kula kulmay mucjisaad tusaya in allaah uu difaacanayo rasuulkiisa iyo inta raacday mar waliba oo u soo dhowaadana faraskii uu saarnaa ayaa gumadaha dhulka la gelayay isaguna waa uu ka dhacayey ugu dambayntiina wuxuu ballan qaaday inuusan dib dambe u soo dabakici doonin nebiga salaallahu calayhi wasalam ayaa u qoray cahdi ammaan ah isaguna wuxuu qaatay dowrka ah in cid waliba oo ka hor timaada u sheego in jidkan uu isagu soo maray oo uusan ku soo arag rasuulka iyo abuubakar maalmo socod iyo safar ah kadib rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar ayaa maalin isniin ah bishuna tahay rabiicul awal waxay gaareen duleedka magaalada almadiinatu almunawara ansaar ayaa markii ay ka warheshay in rasuulka iyo abuubakar ay ka soo baxeen magaalada maka waxay maalin walba imaan jireen dacallada magaalada halkaas oo ay ku sugayeen suubanaha sala allahu calayhi wasalam si ay u soo dhoweeyaan una marxabeeyaan maalin ka mid ah maalmihii wacnaa ee madiina laguna tilmaami karo maalintii ugu farxadda iyo barakada badneed ee madiine qorraxda u soo baxdo ayay rasuulka salaallahu calayhi wasalam iyo abuubakar cagta soo dhigeen madiinatulmunawara halkaasina waxaa ku soo dhoweeyey ansaar qaybaheeda kala duwan
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا
maalmo kooban ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam deganaa xaafadda quba ee duleedka madiina wuxuu ugu dambeyn soo galay madiinatulmunawara halkaasoo ay uga bilaabanayso marxalad cisi tamkiin iyo dowladdhis islaami ah maalinkan uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam soo galay madiina waa maalin ay saxaabadu ku cabbireen tacbiir xooggan oo aanan gara karin qaab aan u suurayno anas ibnu maalik radiallaahu canhu wuxuu yidhi maalinkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam soo galay madiina waxaa ifay meel weliba oo ka mid ahayd magaalada waa iftiin xisi ah oo ay saxaabadu dareemayeen muddo ku siman hal caqdi oo uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhex joogay madiina maalinkii uu geeriyoodayna wax waliba oo magaalada yaalay ayaa mugdi noqday sidaba uu anas tilmaamayo haddaannu wax yar ka hadalno duruusta iyo cibrooyinka laga qaadanayo hijradii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam uu ka haajiray min makka ilmadiina almunawara dhowr qodob ayaan eegi doonnaa insha allahu tacaala qodobka koowaad dadka ahlubaatilka ah markay ka quustaan inay dacwada xaqa joojiyaan mu'miniintii ahlu xaqa ahaydna ay ka fakadaan markaasoo kale waxay isku dayeen ahlubaatilku inay dilaan ducaadda ru'uustooda alcuquul almudabbira inay dilaan dacwatulxaq qofka hoggaamin inay dilaan waa sunna mutabaca cinda acdaa'i araxmaan weligood saasay ahaan jir ilaa maanta inay isku dayaan markay ku fashilmaan inay u tasadiyaan dacwatulxaq walislaax ay joojiyaan mu'miniintiina maaragtay ay ka fakadaan qabdadooda oo ilaahay subxaana wa tacaala ammaan siiyo inay isku dayaan inay madaxa ka dilaan nebiga sala allahu alay wasalam waa la isku dayay in la dilo laakiin allah subxaana wa tacaala najaahu bilutfihi aad bay u qurux badan tahay dhacdooyinka hijrada waxaa ka mid a faa'iida laga qaadan karo jundiga mukhliska waxaa laga rabaa inuu ahamiyad khaasa siiyo inuu ku fakaro intii awooddiisa inuu difaaco qaa'idkiisa cali radia allahu tacaala canhu wuxuu ku seexday firaashka nebigeenna sala allah alay wasalam iyadoo ixtimaal ku yahay in la dili karay waxaa laga qaatay bili culammadu jundiga daacadda ah inuu qaa'idkiisa ximaayadiisa uu ku dadaalo haba kala weynaadeen nebigeenna sala allahu alay wasalam iyo ducaadda kale qodobka saddexaad waxaa ku jira cibro in mushrikiintu subxaana allahi alcasiim ammaanaadkoodii iyo wadaa'icdii ayagoo nebiga la dagaalamaya oo go'aan ku qaata inay ka takhallusaan ayay ammaanaadkii u dhiibanayeen nebiga taa waxay ku tusinaysaa acdaa'ul islaam inay yaqiin u hubaan in dacwatulxaqi ay xaq tahay laakiin itibaacu lhawaa iyo shahawaadka oo la raaco iyo khudlaanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku riday ayaa waxay ku xambaarayaan inay dacwada hor istaagaan waxay aaminsan yihiin inuu saadiq amiin yahay ammaanaadka u dhiibanayaan inay dilaanna waa rabaan qodobada muhiimka oo laga qaadanayo hijrada nebiga sala allahu caleyh wasalam qaa'idka dacwada islaamiga ama zaciimu alxaraka aljihaadiya aw alislaaxiya markuu arko in dacwadiisii ay bateen kuwii cadowga ku ahaa iyo kuwa doona asaga inay ka takhallusaan inuu la imaado qorshe lagu badbaadiyo dacwada loo sameeyo bii'a saalixa si dacwadii u sii xoogaysato ansaarna u hesho arrinta noocaasa ma la dhihi karo waa fulinimo lama dhihi karo waa nafjacayl iyo geerik carar lama dhihi karo waa nafhurid la'aan nebiga sala allahu alay wasalam ayaa quduur noogu ah in dacwada loo raadiyo malaad aamin ah waan ognahay dee baycaadkii nebigu u galay qabla hijrati iyo tartiibaadkii uu la imaaday iyo mirihii ka dhashay binisbati lidowla islaamiya qodob kalaa jira oo muhiim ah cabdullah ibnu abi bakr ee kaalinta uu ka qaatay nebiga haajiritaankiisii iyo abubakar waxaa ku jira ahamiyadda shabaabku ay ku leeyihiin in dacwooyinku guulaystaan shabaab dhallinyaradu waa cimaadu kulli dacwa islaaxiya waa udubdhexaadka ay ku taagan tahay dacwo kasta oo isbeddel iyo tagyiir rabta qodobka kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka indhatiray kufaaru qurayshin oo nebiga soo cayrsaday oo godkii uu ku jiray imaaday inay arkaan allah ayaa ka difaacay arrinta noocaasa marka dhacdadaas waa yacni arrin aad u weyn oo ku tusinaysa alcinaaya alilaahiya birusulihi wa ducaatihi wa axbaabihi ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu yacni caqligu wuxuu keenayey nebiga inay qabtaan iyo abubakar laakiin allah subxaanah wa tacaala ayaa difaacay indhahoodana tiray haddii ilaahi subxaanah wa tacaala uu kula jiro kullu man fi lardi waxba kaama qaadi karaan qodobka u dambeeya oo aan dul istaagayno oo ku saabsan cibrooyinka iyo fawaa'idda laga qaadan karo hijratu rasuuli sala allahu alay slam waxaa ka mid ah hadalkii cajiibka ahaa oo nebigu uu ku yidhi abubakar markuu abubakar xoogaa walaacay si marka u dejiyo wuxuu yidhi maa dannuka bitnayni allahu haalisuhumaa abubakarow yacni laa taxzan ina allaha macana bal u fiirsa marka nebigeenna sala allahu calayh wasalam suu ilaahay subxana wa tacala u kalsoonaa saasaa marka la rabaa cinda ashadaa'idi inaad ilaahay isku dhiibto oo aad aaminto ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay khayru muciinin marka xadadkaa weyn oo hijrada nebigu uu haajiray sala allahu caleyh wasalam min makka almukarama ila madiina munawara fawaa'iddii laga qaatay inahaas ayaan ku soo koobaynaa
في جوف الليالي توقات أعلن الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله halkan waxaan ku hakinaynaa mowsimkii koowaad ee taxanaha siirada kaasoo aan ku soo bandhignay marxaladdii koowaad ee dacwada xilligii maka iyo xaaladihii lasoo maray haddii uu allaah tabaaraka wa tacaala inoo fududeeyo mawsimka labaad waxaan ku soo bandhigi doonnaa marxaladdii labaad ee madiina halkaas oo lagu askumay dowladdii ugu horraysay ee islaamka lagu mideeyey ummadda lagana ambaqaaday furashooyinkii muslimiinta ee ku fiday bari iyo galbeed si aan duruus iyo cibar iyo khibradba uga qaadanno sooyaalkooda una raacno dhabbihii ay ku gaareen sharafka cisiga iyo hanashada dhulalka
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوالي تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال مقام في الذرى صعب المنال صعب المنال
waa hagaag barnaamijka caalamul yom aad ku dheysaysan qodobo kala duwan maanta waa naga intaa waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الهدى والشوق حاديها